waa maadsan tahay cabdixakiin runtii sanadkan keliya maaha dhowr sano u dambaysay waxaan arkaynay in kuleelku uu soo siyaadayo adduunka marka guud ahaan la eego oo meelo badan oo kale ay magaartay in dad ku dhintaan sababta u weynna waxaa loo samaynayaa cimilada isbedelaysa oo ka dhalatay mashaariic waaweyn iyo brogaraamo dadku ay samaynayaan oo hawada wasakhaynaya ama wax u dhimaaya hawada guud ahaan taasoo markii dambe dhalinaysa inay hawadii uumigii uu kululaado waagaag sida lagu xustay tusaale ahaan oo kale rayo ururin ay qaramada midoobay soo saartay gaar ahaan hay-adda u n d b waxaa lagu sheegay in dadka badankiisa tusaale ahaan oo kale boqolkiiba siddeetan ay rabaan inay dowladuhu qaadaan tallaabooyin xoogan oo dhinaca isbeddelka cimilada ah khabiir dhinaca shuruucda iyo siyaasadda ka shaqeeya tahay oo gobolkaasi midatoba kala shaqeeya maxaa ka mid noqon kara tallaabooyinka caawin kara isbeddelkan cimilada ee dowladuhu ay tahay inay qaadaan amaba ay sameeyaan
runtii isbeddelka cimiladu saa sheegtay dadka bini aadanka ah maantay xeelaha ugu waaweyn oo walaaca ka qabaan way gaar ahaan dadka dhalinyarada ah oo markaad weydiisid kuu sheegaayo in loo baahan yahay climate justice ama cadaalad loo sameeyo qaabka loo samaynayo bini aadanku qaabku u nool yahay si guud ahaaneed hadday ahaan lahayd mashaariicda waaweyn hadday ahaan lahayd midka xaafadaha ka socda marka dabcan wadamadu way kala tabaroon yihiin wadamada global southka ah iyo wadamada westiga way kala duwan yihiin heerka ay kala marayaan laakiin waxaa laga siman yahay waxa waaye in dowladuhu ay ku daraan qorshayaashooda xukuumaduhu ay ku daraan arrimo lagula tacaalayo isbedelka cimilada iyo maarata sidii loo ilaalin lahaa bini aadanka oo hadda mashaariicda waaweyn oo kale oo dhismayaasha hadday ahaan lahayd guryeynta hadday ahaan lahayd even xataa consuminka waxyaalaha dadku isticmaalaya hadday ahaan lahayd in laga la dhaho friendly environment wax friendly la ahoo maaragtay deegaanka ilaalinayo inuu noqdo marka hindisayaashaasi waxay ka bilowdeen dadka caadiga ah oo maaragtay householdiga dadku inay dhahaan waxaan isticmaalaya waa inaan ka eega lensiga environmentga muxuu ku saameyn ku yeelan doonaa iyo mashaariic dowladuhu ay maarata kambeynka ku galaan intaba haddaan soo eego canada oo kale anigaan joogo dabcan mashaariic waaweyn marka laga yimaado kuwa caadigayo laba milyan oo geed in la beero in la ilaaliyo environmentga in parkiska meelaha la ilaaliyo waxaa jira qayb gooniya oo maarata technolojiyada adduunka aan marayno sidii looga faa'iidaysan lahaa oo loo yarayn lahaa greenhouse gas emissionka ama dikowga hawada lagu gaar ahaan kambaniyada waaweyn marka eegtid marka waxaa ka mid a in blasticada la xakamayo waxaa ka mid a in la dhaho hadda barnaamij aan ka shaqeynayo waxaa la dhahaa extended producer responsibility oo ah in alaabaha la soo dejinayo ama waddanka lagu samaynayo haddii ay environmentga wax u dhimayso qarashka la dul saaro dheeraada qarashkii lagu gadaayo marketka lagaga gadaayay si maaragtay hadhow qofkii amaba loo discarage suuqa laga gado amaba hadhow de damage ka imanaya lacagtaas qayb ka mida lagu dawayo environmentga mashaariic environmentga
waayo maxamed waxaan ka warqabnaa waxaa aada loo sheegaa in adduunyadan horumarka ka socda gaar ahaan technolojiyadda iyo warshadayntan la samaynayo iyo waxyaabo badan oo dunidu ay samaynaysaa inay muddooyinkii ugu dambeeyay wax ku biirinayeen cimiladan kululaanaysa iyo isbeddelkan ku imanaya cimilada adduunka marka laga yimaado in dhinacaa laga eego oo ay qeyb ka qaataan inay wixii kordhiyaan technolojiyadahan la samaynayo iyo horumarkan laga samaynayo dhinacani haddaynu geesta kale ka eegno qeyb ma ka qaadan karaan haddii dowladuhu ay ku daraan siyaasadahooda sadaaduba haatan carabaabtay in hoos loogu dhigo lagula dagaalamo isbeddelka cimilada
si aada u weyn weliba because waxaad dareemaysaaba technolojiyadu inay tahay qalab si walbaba loo isticmaali karo marka horumarka aan arkayso baaxadda leh oo yani xawaaraha aan caadigaan ku socda marka aragtid dabcan waxaa meesha ka marnay in loo fikeri karo in la samayn karo mechanism ama qaab technolojiyada iyadoo la isticmaalayo hawada wasakda lagu ilaaliyo tusaale ahaan hadda waxaa jira wax la dhaho canada iyo north america aada u caana program la dhaho oo shuruucdiis hadda canada anigu qaybta aan ka mid ahaa dadka ka shaqaynayay carbon dioxideka ay sii daayaan warkadaha waaweyn oo ah dacdabcan inta u badan inta lasoo qabto hawada carbon capture utilization and storage baa marka inta hawada laga soo qabto baa dhulka la qodayaa technologiyad iyadoo la isticmaalayo kadibna saddex kilomitr dhulka ah baa la qodayaa la gelinayaa xataa waa la qaadi karaa qaarkood oo waxaa loo isticmaali karaa waxyaalo kala dibba loo process garan karaa marka su-aasha ahaa technologiyadu qayb weyn bay ka qaadataa runtii because technology la-aan xaddiga maaragtay ama heat waste ha ahaato ama dhibaatada cimilada lagu hayaa haddaan technologiyada la isticmaalin sinaba loogama soo qaban karo because speedka ku socotaa waa mid aada u sarreeya wagaag ugu dambeyn maxamed haddaan ku weydiiyo isbeddelkan duniyada ku imanaya cimilada ama kulaylkan saayidka ahi maaha wax meel keliya ka jira waa wax wadamadii duniyada badankiisa saameeyey ama meelo kala duwan haatan laga dareemayo saynu ka warqabno dowladaha iyo weliba wadamaduna isku awood maaha ama isku meel kama joogaan marka laga hadlayo la dagaalanka iyo la tacaalida oo dee dabcan kharash badani ku baxo si ay isu soo gaadhaan amaba maadaama wixii wada saameynayo wax isku mida loo qaato ama tallaabooyinka la qaadaya ay u wada socdaan maxaa la gudboon baan is leedahay ama tallaabooyin nooceeyan la sameeyo
waxyaalaha ugu muhiimsan oo marka dabcan saad sheegta waaye cimiladu si guudba adduunka u saameynaysaa laakiin shaqooyinka la qabanayaa kala gedisan oo waddan walba tabartiisu isticmaalaya marka foormyada waaweyn ee adduunka maaragtay ka jira ayaa ah qaab maaragtay laisku waraysan karo oo united nations oo kale paris heshiisyadii ka dhacay oo kale taargadyadan waaweyn oo hadda net zero ah oo maaragtay lagu yaraynayo baalkiia ayaa ka mid a maaragtay inta inta laisku yimaado la dhaho waddan walba meesku maraayo dabcan waddamada u baahan taakulaynta waa kuwa ugu badan dhibta soo gaarayso waana kuwa aan dhaqaalo badan u haysan marka ayaga mashaariicdooda yararkaayo maaragtay ay kula tacaalayaan dabcan in lacag loo qondayo waa qayb ka mid a oo oo maaragtay hadda istirarkii ka dhacay cop twenty eight dubay ka dhacay sidoo kale kii hor ka horreeya oo egypt ka dhacay waxyaalaha kamid waxaa ka mid ah inay wadamada yararka ay dalbadaan magdhow sababtoo ah dhibaatada u weyn cimilada waxaa ku sababa wadamada waaweyn weeye dhibkan waxaa qaada wadamada yararka marka mashaariicdaas oo kale dabcan haddii lacagaha laysu allocate garayo qaab loogu baalkeeyo waa qayb weyn oo maaragtay wax looga qaban karo si guud ahaanad cimilada maadaama hal hal dhul un la wada joogo